alxamdu lilahi wsalaatu wasalaam wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd salaamu اllahi calaykum waraxmatuhu wbarakaatuh qaala almualifu raximah اllah khitaanu الصibyaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasal can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalam alfitratu khamsun alkhitaanu walistixdaadu wanatfu alibti wa qasu alshaaribi wa taqliimu alafar الxadيiث الثاmن أmr الصبyاn bالصلاة لسبع وdرbهm عlyha لcشhر والتfريq bynhm في المضاجع عن عبداللh بن cمر رضي الله عنهma qال qال النبي صلى الله عليه وسلم murوu أبناءكم bالصلاة لسبع واdرbوhm عlyha لcشhر وfرqوu bynhm في المضاجع intaanaynu dersiga maanta gelin waxa aynu tilmaamaynaa bacdu lumuur oo ku saabsan dersiga aynu shalay qaadanay laba ama laba arrin oo ku saabsan waxaynu soo marnay xadiiska afraad inuu yihi cabdullaahi bnu cabbaas tuwufiya rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam wa ana bnu cashri siniin waqad qara'tu lmuxkam nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhintay anigoo toban jir ah oo muxkam ka akhriyey culimmadu laba tafsiir bay saareen xadiiska waxaana la ysku haystaa xaggee lagu tacallujinayaa wa ana bnu cashri siniin ma tuufiyay ku tacalluqsan tahay mise waqad qara'tulmuxkam bay ku tacalluqsan tahay labada tafsiir midun baynu sheegnay shalay waxaynu idhi tafsiirka hore haddii aynu labada tafsiirba tilmaanno tafsiirka hore wuxuu noqonayaa in la idhaaho tuufiya rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu dhintay wa ana ibnu cashri siniin anoo toban jir ah ayuu nebigu dhintay waqad qara'tu lmuxkam macnaha xadiisku wuxuu noqonayaa nebigu tobannebigu calayhi salaatu wasalaam anoo toban jiruu dhintay oo toban sano ayay da-daydu ahayd maalintaana muxkamka dhammaantii waan aqaanay macnahaas bacdu ahlilcilmi baa ictiraaday oo waxa ay yidhaahdeen cabdullahi bnu cabbaas maalintuu nebigu dhintay saddexiyo toban jir buu ahaa muu ahayn toban jir taasi waxay ku xambaartay culimmada qaarkood inay yidhaahdaan xadiiska macnihiis waxa weeye tuufiya rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nebigu waa uu dhintay oo waa la oofsaday wa ana bnu cashri siniin anigoo toban jirkaygii anoo waqad qara'tu lmuxkam anoo toban jirkaygii muxkamka dhammeeyey ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhintay marka wuxuu ka hadlayaa wuxuu leeyahy ne markaan toban sano marayey muxkamka waan dhammeeyey laakiin kama hadlaya oo uma jeedo maalintii aan aan muxkamka dhammeeyey ayuu nebigu dhintay anoo toban jira bacdulculamaana waxay idhaahdeen maya mararka qaarkood waa iska dhacdaa in la xadfo tirada tobanka ama tirada kaamilka ah dheer in la xadfo waa iska dhacdaa masalada labaadna xadiiska ka tilmaamaya waxa weeye shucba waa axadu ruwaat alxadiis waxaa la dhaha shucbat ibn lxajaaj alwasiti shucba ibn lxajaaj alwasiti amiiru lmuuminiina fi lxadiid waa raggii waa raggii laqabkaa qaatay nin ka mid a wuxuu yihi shucba qultu waxaan ku idhi liabi bishrin abi bishri waxaan ku idhi abi bishr waa ninka xadiiska ka wariyey saciid ibnu jubayr oo xadiiska ka warinaya cabdullahi bnu cabaas radia allahu canhu abi bishr magaciisa waxaa la dhahaa jacfar ibnu iyaas alyashkuri jacfar ibnu iyaas alyashkuri baa la dhahaa nacam abu bishrin alwasiti waxayna culimmadu dhahaan waa hiqat min ahbat الnaasi fi saciid ibnu jubayr magaciisa waxaa la dhaha abu bishr jacfar ibnu iyaas alyashkuri abu bishrin alwasiti ayib mufasalka waxaynu sheegnay shalay inuu yahay jamhuurkuna ay qabaan waa suuradaha allatii kahura alfaslu baynahaa suwarka lakala yani fasliga iyo kala saarsaarka la kala saarsaaray uu badan yahay weeyaan lada ljumhuurna waxa loo waxa ay ka bilaabantaa siday jumhuurka qabaan suurat اlxujuraat waxayna ku dhammaataa aakhir اlqur'aan saciid ibnu jubayr oo cabdillahi bni cabaas xadiiska ka warinaya waxa uu muxkamka ku fasiray inuu yahay kii aan la naskhin macnihiisuna waadixa uu yahay waadixana ah fii lafdihi wa macnaahu huwa aladii lam yunsakh muxkam waxaa looga jeedaa waa qur-aankii aan la naskhin macnihiisuna waadixa yahay fii lafdihi wa macnaahuna waadix ah taa intaan ku dhaafo masalada labadan tilmaamay waxay ku saabsan tahay xadiiska sideedaad xadiiska lixaad aynu shalay qaadanay waxaan idhi umu qays bintu mixsan radia allaahu canha gabadhaas waxay warinaysaa xadiiskaas saxaabiyad weeye radia allahu tacaala canha magaceeda waa laysku qabtay magaceed ummu qays ummu qays waa waa laqab soo ma se waa kuniyo waa kuniyo waa kuniyo magaceed waa laysku qabtay culimmadu waxay yidhahdeen aamina la yidhaahdaa culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen jadaama la yidhaahda jadaama ya jadaama ayaa la yidhaahdaa waxa ay la dhalatay gabadhaasi saxaabi macruuf ah oo la dhaha cukaasha ibnu muxsin alasadi iyana waxaa la dhahaa umu qays bintu muxsan binu xurthan alasadiya saxaabiga cukaasha ibnu muxsin alasadi ayay la dhalatay umu qays bintu muxsan cukaasha ibnu muxsan alasadi saxaabigaas ayay la dhalatay waa saxaabigii nebigu markuu sheegay toddobaatan kun oo ummaddiisa ka mid inay jannada gelayaan bikayri xisaabin walaa cadaab muxuu ku yihi nebiga calayh isalaatu wasalaam idcu llaha an yajcalanii eesh minhum markaasuu nebigu calayh salatu wasalaam wuxuu ku yihi anta minhum markaasuu nin kale ku yihi nebi maxamed oo anna ii bari inaan kuwa ku ka mid noqdo markaasuu rasuulku muxuu ku yidhi sabaqaka biha cukaasha cukaasha kaaga soo dheereeyey markii dambe mahmaah bay noqotay loogu mahmaho qof kasta wax looga dheereeyo saxaabiyaddaasi waxay islaamtay qadiiman wakhti hore ayay islaamtay maka ayay ku islaamtay waanay soo hijrootay oo saxaabiyaadkii soo hijrooday ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la beectamay ayay ka mid tahay siday culimmadu sheegeen taana aan intaa ku dhaafo wuxuu yidhi sheekhu alxadiiu saabic alxadiid asaabic can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxu uhi abu hurera qaala khitaanu sibyaan waxa uu xadiiskan sheekhu ciwaan uga dhigay khitaanu sibyaan caruurta iyo wax weeyaan in la gudo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi abu hurayra qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu waxa uu yidhi alfitratu khamsun fitradu shan weeye waxyaabaha fitrada ah ee dhaqanka wanaagsan ee toosan ah ee shareecadu fartay shan weeye alkhitaanu waa gudninka iyo walistixdaadu timaha inuu qofku iska xiiro wanadfu libti iyo inuu timaha kilaankilada la rifo waqasu shaaribi iyo in la gaagaabiyo shaarubaha iyo taqliimu ladfaar in wax weeyaan la gaagaabiyo cidiyaha xadiiskan bukhaari iyo muslim baa wariyey abu daawud iyo tirmidi waa wariyeen iyo nasaa-i iyo ibnu maaja si kale haddaynu nidhaahno labada sheekh iyo afarta sunantuba waa wariyeen xadiiskan xadiis saxiixa wey ishkaal ma laha xadiiskani waxa uu tilmaamayaa inay fitrada ka mid tahay iyo dhaqanka wanaagsan ee ay diintu fartay ee abuurka qofkuna uu waafaqsan yahaanu ka hor imanaynin inay ka mid tahay inuu qofku jirhkiisa ka suuliyo wixii dhib ku haya waxaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay shantaa shay inay yihiin gudniinka rag iyo dumarba in la gudo caruurtii iyo istixdaadka istixdaadku waxa weeyaan qofku inuu timaha iska xiiro hoose iyo wanadfu libdi in la rifo maxaan dhahaayey timaha kilaankilooyinka iyo qasu shaarib in la gaabiyo shaarubaha iyo in la gaagaabiyo ou qofku aanu la bixin cidiyaha waxay ka mid tahay min sunan اlfitra waxayna ka mid tahay waxyaabihii nebiyullaahi ibraahim la amray ayay ka mid tahay sida adilada ku soo aroortay culimmadu waxay idhaahdeen xadiiska waxaa ku soo aroortay inay fitrada shantani ka mid tahay laakiin see loo gaagaabinaya ashyaadan timahan sidee baa loo suulinayaa marifitaan baa lagu suulinayaa shaarubaha sidee loo gaagaabinayaa waxa weeyaan ma waxaa lagu gaagaabinaya in la rifo mise waa la xiirayaa culimmadu waxay idhahdeen wax kasta oo lagu suuliyo waa jaa'is wax kasta oo lagu suuliya waa jaa'is laakiin ibtiga iyo maaragtay timaha ka soo baxa kilaankilooyinka in la rifo ayaa se sharcigu uu sheegay culimadu waxay dhaheen waajib maaha rifitaankoodii haddii aad shay kale oo aan rifitaan ahayn aad ku suulin karto waxba kuma sugna wax dhibii kuma sugna oo waa jaa'is muhimaddu waa inaad iska suuliso axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay cidiyaa gaagaabinteeda iyo shaarwaa gaagaabinteeda iyo inay afartankii cishaba mar yani waxa weeyaa in waxaan jeeda cafan cidiyuu kuma jiraan istixdaadka ama timaha hoose suulintooda in afartan cisho ay maaragtay qofku afartankii cisho mar uu suuliyo ayaa ku soo aroortay oo ay sidaa samayn jireen ama adfaarta adfaarta iyo shaarabuhu waxay ku xidhan yihiin markii ay baxaanba in waxa weeyaan la iska suuliyo ka mid maaha dhaqanka dadka muslimiinta ah maaha ka mid khaasatan yani waxyaaba maanta dadka qaarkood ay samaynayaan sida dumarka oo kale cidiyo in lala baxo oo qurux laga dhigto ama cidiyo yani ardafiishhala la xidho oo waxa weeyaan lagu xaragoodo ya waa mushaabaho la shabahayo dad aan muslimiin ahayn la shabahayo tima in lala baxo maxaa dhahaaye cidiyaha iyo shaarubaha iyo lala baxo oo la moodo xaragana waxay khilaafsan tahay hadyigii dadka muslimiinta mid khilaafsan weeye xadiisku waxa uu ku tusinayaa mashruuciyat lkhitaan wa anahu min sunani اlmursaliin inuu khitaanka iyo gudniinku inuu mashruuc yahay kana mid yahay sunankii iyo wadooyinkii iyo ariiqadii mursaliinta inuu ka mid yahay culimaduna arrintaa ijmac bay kusoo naqliyeen ma garatay ijmaacay kusoo naqliyeen waxa uu yidhi ibnu cabdibar culimmadu waxay isku waafaqsanyeen ama isku ijmaaceen in ciddii ugu horreysay ee maaragtay isguddaa ay ahayd nebiyullahi ibraahim waxaana culimmada badankoodu yidhaaheen sunanu lambiya waxyaabaha mu'akadka ka ah waxaa ka mid ah yani gudniinka waana fitrat lislaam alatii laa yasacu tarkuha fi rijaal waana sunno iyo fitro iyo sharci islaamku uu sharciyey oo aanay bannaanayn khaasatan raggu inay ka tagaan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa mashruuciyat lkhitaan lilbanaat in habla la gudi karo mashruucna ay tahay waayo sharcigu muu kala saarin rag iyo dumar ee maxaa uu yidhi alfitratu khamsun sooma looma kala saarin waata kale sunada saxiixa waxaa kusoo arortay wax ku tusinaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xadiiska muslim wariyey min xadiisi caaisha radia allahu canha ida iltaqa alkhitaanaani wajaba alquslu labada gudniin hadday kulmaan waajib waxa qofkii ku ah inuu maydho oo ninka iyo gabadhiisu haddii ay kulmaan waajib waxa ku ah yani waxa weeyaan inuu maydho inay maydhaan taas macnaheedu waxa weeyaan labaduba inay gudniinkoodu mashruucu yahay ayay ku tusinaysaa imaam axmed baa waxaa la weydiiyey dumarkuma miyaa la guday mise lama gudayo markaasuu intuu xadiiska akhriyayba wuxuu yihi fiihi bayaanun ana nisaa kuna yakhtatinna xadiisku daliil cad buu yahay in dumarku waxa weeyaan ay maxaa dhahayey la gudi jiray saas ayuu daliilu yahay axaadiis kale oo baabka ku soo aroortay waa jirta laakiin labada xadiis iyo ayaa ugu qawisan axaadiis kale laakiin oo baabka kusoo aroortay waa jirta waxaana cabdullahi bni cabaas laga wariyey oo la yidhi waa maxfuudun canhu mawquufan inuu yidhi alkhitaanu sunnatu lirijaal khitaanku ragga waa waa sunno iyo hadyigi iyo ariiqo qawiima ah oo toosan oo ay maraan makramatun linisaai dumarkana karaamo iyo sharaf ayay u tahay culimmadu waxay yidhaahdeen yaxya bnu saciid alqataan waxa uu yidhi khitaanu lmar'ati sunnatu laa yatrukuha almuslimuun dumarka in la gudo iyo hablaha waa sunno iyo dhaqan sunna waa faraltii kasoo horjeeda loogama jeedo sunna waxa weeyaan waa ariiqo iyo hadyi iyo sharci laa yatrukuha almuslimuuna muslimiintu aanay ka tegayn maalik ibnu anas wuxuu yihi alfitratu khitaanu arijaali wاnnisa marka nusuusta iyo aqwaasha culimada iyo dadkii saalixiinta ahaa iyo ahlulcilmigi iyo selafkii ka soo aroortay waxay ku tusinaysaa inay mashruuc tahay khitaanka in la gudo ragga iyo dumarkaba inay mashruuc tahay caruurtu markay yaryaryihiin rag ha noqdaan dumar ha noqdaan in la gudo inay mashruuc tahay bay ku tusinaysaa maanta masalada ay dad badani la qaylinayaan ee ay leeya hadyo habeen ka warramayaan ee ay leeyihiin maaragtay waa in la joojiyo gudninka dumarka la gudayo waxa ay khilaafsan tahay sharciga islaamka ayay khilaafsan tahay gudninka dumarka la gudaa waa laba nooc nooc fircooni baa la yidhaahdaa oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sharciga waa khilaafsan yahay noocaasi waa mamnuuc laakiin iyagu ma rabaan xataa noocay weerarayaan kaa maaha waxay doonayaan inay khitaan oo dhan diidaan sababtana waynu arki doonaa horena waynu u sheegnay xikmadda ku jirta khitaanku waxa weeyaan culimmadu waxay dhahdeen ragga gudninka la gudayo waxaa xikamka ku jira waxaa ka mid a tahaaradooda in la ilaalinayo oo laga ilaalinayo nijaas iyo wixii la mid ah taasi waa ka mid iyo caafimaadkoodaba labadaa shayba waa ka mid xikmadda ku jirta dumarka ama hablaha yani waxa weyaan yaryar in la gudo marka ay yaryihiin waxay culimmadu yidhaahdeen xikmadda ku jirta waxa weeyaan in qofka bini-aadankaa rag ha noqdo dumar ha noqdo ilaahay waxa uu ku abuuray shahwo gudniinka xikamka laga faa'iido waxaa ka mid a yacni dumarka sharcigu u sharciyeeyey in qofka dumar ahi xayaagii iyo xishoodkii aanay ka tegin oo ay shahwada qofka ilaahay uu ku abuuray ay noqoto mid muctadila oo sidii sharcigu ugu talagalay ah gaaladu sababta ay u raadinayaan inay ama ugu dadaalayaan inay masaa'ilada ka takhalusaan maanta dalkii dalalkii muslimiinta hargeysa imse seminaar baa lagu qabtaa oo waxa ku saabsan oo loogu yeedhaa dad waa dadka oo dhan oo loogu baaqaa oo la leeyahy waa gudniinku waa mamnuuc waxa weeyaan wax sharciya maaha waa in la joojiyaa gudniin dhammaantii dadka gaalada iyo hay-aadka masaladaas dabada ka wadaa ujeeddada ay leeyihin waxa weeyaan sida tan soo socota maslaxad ay kuu wadaan maaha waayo ilaahay baa sheegay inaanay maslaxadaada ka shaqaynaynin ilahay baa wuxu uhi waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a ilahay wuxuu uhi walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica milatahum ilahay wuxuu uhi qad badat albaqdaa'u min afwaahihim eesh wamaa tukhfi suduuruhum akbar marka nimankaasi islaamka col bay leeyihiin marka ha u malayn inay gabadha muslimadda ah ay danteeda iyo maslaxadeeda iyo wanaaggeeda ka shaqaynayaan ujeeddada ay doonayaan sidan maxaa sidaan ku sheegay dowladii horeba marka aynu maraynay masaa'ilkan oo aynu kusoo dhiganay alfusuul fi laadaab kitaabkaas waxa weeyaan in marka dumarkii gudniinka laga daayo gabadhu ay xishoodka iyo xayaagii ilaahay siiyey ay ka tagto oo sida yurub dumarku suuqaqa ugu salooltaan ragga ay dadka suuqa ugu salooltaan huwa hada aladii yuriiduunahu masalada ay doonayaan taa weeye waana ka ilahay yihi waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an xaqana lagama xishoodo marka iyagu waxay doonayaan oo ay rabaan in sharciga ay khilaafaan ujeeddadana ay dadka uga dhigaan dad maslaxadoodii ka talinaya laakiin waxaa laga talinayaa fasaad fasaadka laga talinaya waxa weeyaan hablihii marka gudniinka laga daayo inayna inantu waxbaba ka xishoon oo ragna ka xishoon wax allaalo waxay doontana suuqa iyo shaarica ay ku samayso oo xayaaga iyo xishoodka ay ka tagto ujeeddada inta ay leeyihin waa intaas waana ta yurub ka jirta hablo badan oo yurub ka yimid baa maanta dowladda fadhiya weydiiya yurub waxaa ka jira ya ninbaa wuxuu odhan jiray waali nin arkay baa la weydiiya waay markaas masaladaasi xadiisku waa uu ku tusinayaa khitaankana fawaa'id badan baa ku sugan bay culimadu yidhaahdeen fawaa'idda sharciga ku sugan gaaladuna hadda ay qireen waxaa ka mid ah saradaanka ku dhaca xubnaha taranka waa uu la dagaalamaa haadii waaxida amraadda ku dhacda xubnaha taranka ee jinsiga ah waa uu la dagaalamaa dawa wuxuu ka yahay wiqaayo iyo ilaalin maxaa dhahay masaalik bowliya xubnaha kaadida soo qaada waxaa ku dhaca iltihaab ama infection infectionka waa uu la dagaalamaa waanu ka ilaaliya culimmadu waxay yidhaahdeen gaaladuna hadda ay qireen masaa-ishaasi inay masaa'il runtii jirta oo sax ah ay tahay sida awgeed gudniinka sharciga haddii gabadha ama ilmaha dumarka la gudo marka ay yar tahay waxay keenaysaa in inannimadeediina ay baaqi noqoto waxa weeyaan xishoodkeedi iyo xayaageediina uu muctadil noqdo shahwadeediina mid ku xambaarta wax ka fasaha iyo diinteeda aanay noqonin ayib waqtiga khitaanka la samaynaya waa goorma goormaa la gudaya ilmaha rag ha noqdo dumar ha noqdo culimada masalada waa isku khilaafeen culimmada qaarkood waxay dhahaan waxaa la gudayaa yowmu saabic min mawlaadati lmawluud ilmuhu maalinta toddobaad markuu dhasho maalintuu dhasho toddoba cisho kadib ayaa la gudayaa bay dhahan waxaanay wariyeen oo arrintaa u qabsadeen xadiis jaabir bn cabdilaahi laga wariyey xadiiskaasuu sheegaya ana rasuula اllahi sala allah alيh wasalam caqa can alxasan wاlxusein wakhatanahuma lisabcati ayaam nebigu calayh salaatu wasalaam xadiiskaas wuxuu sheegayaa inuu xasan iyo xuseen wanqal u sameeyey labadoodabana uu guday maalintii toddobaad maalintii toddobaad laakiin xadiiskaas culimmadu waxay dhahen ziyaadada sheegaysa inuu nebigu ma ma- toddoba cisho ku guday waa ziyaada daciifa ayay culimmadu dhahen imaam axmed waxa uu leeyahay wahab ibnu munabih baa waxaa la weydiiyey khitaanka iyo gudniinka awlaadda goormaa la gudaya markaasuu yihi inamaa yustaxabu dalika fi lyowmi asaabic maalinta toddobaad baa mustaxab ah in maalinta toddobaad la gudo likifatihi calaa sibyaan sababtuna waxa weeyaan buu leeyay ilmaha yar way u fududa oo ilmu ma dareemayo xanuun ma dareemayo lanno jirhkiisa dhiigga dhiig weli kuma faafin oo dhiig dhiig bixina maayo xanuunna dareermi maayo lianna almawluuda yuuladu wa huwa khadiru ljasadi kulli lianna ilmaha yar markuu soo dhasho wuxuu soo dhashaa isagoo jirhkiisa si ilaahay rabbaaniya uu uu ugu jirto maxaan dhahayay shay dareen la-aanihi marka ma dareemayo alam ma alam ma dareemayo iyo xanuun haddii wakhtigaa la gudo haddii laakiin aan la gudin dee alam buu dareemaya wuxuu leeyahay haddii maalinta toddobaad aanaydin gudin ilaa iyo uu xoogaysta daaya imaam axmed saasaa laga sheegay waxaa la- qowlka labaad uu yahay in ilmaha la gudaayo oo dib loo dhigayo gudniinkiisa ilaa iyo uu wax kala garto jirhkiisuna xoog uu noqdo jirhkiisuna uu xoog noqdo bal waxaa laga wariyey xasan albasri iyo malik bn anas iyo waxaa laga sheegay inkastoo bacdulculamaa ay yidhaaheen yani yani waxa weeyaan imaam axmed xasan albasri iyo malik bn anas iyo imaam axmed waxaa laga sheegay inay yidhahdeen ilmaha maalinta toddobaad in la gudaa sharci ma aha hadalkii horey daba socdaan bal waxa waa mushaabahatun lilyahuud yahuud baa la shabahayaa hase yeeshee imaam axmed hadalkaa uu ka noqday baa la yidhi ba- sufyaan athawri markii la yidhi ilmaha goorma la gudayaa waxa uu yidhi yomu saabic yaan la gudin waaya baa la yidhi khatar buu ilmaha ku yahay buu yidhi huwa khatarun calayh ilmaha khatar buu ku yahay waxaa laga yaabaa inuu ama sadmo ka qaado oo maaragtay oo uu uu qaadan waayo amaba waxa weeyaan xubintiisa ay dhibi gaadho qowlka labaad waxa weeyaan ilmihii waxaa la gudayaa marka uu xoogaysto waxna kala garto ee uu iska ilaalin karo wixii dhibaya saciid ibnu jubayr ayaa waxaa lagu yidhi ayaa waxa uu yidhi ibnu cabaas baa waxaa la weydiiyey mithlu man anta fi xiina qubida rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam intee baad jeed da'daadu intee laekeed maalintii nebiga calayh isalaatu wasalaam uu dhintay fa qaala wuxu uhi ana yowmaidin makhtuun maalintaas nin la guday baan ahaa Ah, maalintuu nebigu dhintay waan weynaayo xataa nin la guday baan ahaa haddana waxaynu soo marnay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhintay isagoo imise jira saddex iyo toban jir sooma ha Een, wa kaanuu laa yakht- waxa uu yidhi een, saciid ibnu jubayr wa kaanuu laa yakhtinuuna arajula xataa yudrik may gudi jirin ilmaha ragga ah ilaa iyo uu maaragtay wax kala garto Een, culimada yidhi waxa weeyaan dib ayaa loo dhigayaa ilmaha maaragtay een, gudniinkiisa ilaa toddoba sano iyo wixii ka sarreeya uu gaadho waxaa ka mid ah leyth ibnu sacad iyo malik ibnu anas iyo zayd ibnu aslam culimahaasaa ka mid a culimadaasna saas yidhaheen waxayna ka eegayaan ilmuhu in dee nabar baa gaadhi doona inuu gaadho xaalad uu is-ilaalin karo oo wixii dhibaya iska ilaalin karo oo uu fahmi karo waxyaabaha noocan ah Een, qowlka saddexaad waxa weeyaan laysa fi lkhitaani khita- fi- laysa fi khitaani almawluudi waqtun muxadad waina alamra fiihi waasic inaanu waqti muxadada lahayn arrinkuna fiihi waasicun uu yahayoo ay bannaan tahay wakhtigii la awoodaba nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxay dhahan khitaan buu faray in ilmihii la gudo laakiin wakhti uma qaban rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakhti muxadada uma qabanin sufyaan ibnu cuyeyna waxa uu yidhi waxa uu igu yidhi sufyaan athawri ataxfadu fi lkhitaani waqtan wakhti miyaad garanaysaa iyo uu nebi loo xadeeyey gudniinka qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laa garan maayo markaasaan ku yidhi buuri isaga intaan su-aal ku celiyay wa anta taxfadu fiihi waqtan adigu ma wakhti baad garanaysaa daliil miyaad haysaa wakhti sheegaya markaasuu yidhi laa aniguna garan maayo imaam axmed baa waxaa la weydiiyey khitaanu sabiyi likam yukhtan ilmaha goormaa la waxa weeyaan een, la gudaya qaala wuxuu uhi laa adri lam asmac fiihi shay-an wakhti muxadada wax sheegaya ma maqal ee sharcigu waxa uu yidhi uun farac walihaada u fiirsa hadalkan qiimaha badan ibnu mundir wuxuu yidhi raximah llah laysa fi hada albaabi nahyun yahbut walaysa liwaqti alkhitaani khabarun yurjacu ilayh walaa sunnatun tustacmal falashyaaءu cala alibaaxa wla yجuز xadru شhayءi minha ila bxuja wla naclamu maca man manaca an yukhtana الsabiyu lisabcaةi ayaami xuja ibn mundir wuxuu leeyahay baabkan sidaa saxiixa ee waxay tahay mas'alada ku saabsan ma wakhti baa loo qabanayaa ilmaha gudniinkiisa wakhti sharcigu uu xadiday toddoba cisho toban cisho afariyo toban cisho sanad markuu gaadho maya toddoba sano markuu gaadho wakhti loo qabtay oo sharcigu u xadiday miyuu jira waxa uu leeyahay sharcigu wax daliila oo mas'aladaas ku sugan oo ku soo arooray ma jiro mana bannaano shay aan wax diidan lahaynin in la diido sidaa awgeed waxa uu leeyahay qofku cidda tiri ilmaha yani waxa weeyaan toddoba cisho laguma gudi karo wax xujaa ma hayaan waxaan leenahay ilmuhu hadduu qaadi karo waa lagu gudi karaa toddoba cisho sanad baa lagu gudi karaa labaa lagu gudi karaa qof walba wakhtiguu awoodo ama maslaxadda ilmaha uu arko ayuu ku gudi karaa qofkii toddoba cisho markuu yahay intaanu maaragtay waxba caqliyeysanba gudana wax maanicoo u diidaya ma jiro marka alamru fiiha eesh alamru fiiha eesh waasic wakti muxadada ma laha laakiin ha u fahmi marka loo wakti muxadada ma laha labada masale kale fahm ha isku dhex khaldin khitaanku waa shay mashruuca laakiin inuu wakti leeyahay wakti loo xadidu wakti ku xidhan yahay ayaynu ka hadlayna wakti ma ku xidhan mise wakti kuma xidhna maya wakti kuma xidhna qof wal iyo maqdiradii iyo waktigu maslaxadiisa oo arka waalidku waadix ikhwaan hadduu toddoba cisho isagaa gudana wax dhiba kuma sugnaa masaladana intaa kaga baxa masaladaan halkan ka tilmaamaya waxa weeyaan ilmaha marka la gudo rag ha noqdo dumar ha noqdo waliimo ma loo samaynayaa iyo casuumad ama qado dadka loogu yeedho masalada xaggeynu kaga hadalay nacam ma ka hadalay masalada horta xaggeynu kaga hadalay nacam kitaabkeenu kaga hadalay yaa sheegaya kitaabkii dowradii hore aynu ku dhignay alfusuul fi laadaab masaladanu kaga hadlay markaynu ka hadlaynay walaa'imka iyo casumada dowradan dowradii ka horeysa marka masaladaasi mashruuc ma tahay mise mashruuc ma aha waa la ysku khilaafay ma loogu yeedhi karaa dad mise dad looguma yeedhi karo casimadda ma la samayn karaa mise lama samayn karo waa la isku khilaafay halkaana waynu ku sheegnay laba qowl oo waa la samayn karaa iyo lama samayn kara ah waxaananu nidhi qofka muslimka ah hadduu sameeyo isagoo ilaahay ku mahadnaqaya nimco usoo korodhay oo maaragtay ilaahay ugu mahadnaqaya haddii uu sameeyo oo ah inuu ilmihiisii sunnadii islaamka waafajiyey wax dhibi kuma sugnaa waxaanay la xukun ahayd baynu nidhi isla mid ahaayeen masaailka aynu ka hadalnay maalintaas qofku hadduu guri dhisto ilaahay guri siiyo gurigii yani waxa weeyaan si wanaagsan ugu dhammaado intaanu u guurin ma ku ducaynaya mise kuma ducaynayo masaladaana halkaasaynu kaga warran markaynu walaa'imka iyo casumada ka warramaynay waxaanu idhi laakiin culimada yidhi way bannaan tahay labadaa masaleba waxa ay aaminsan yihiin ama agtooda macruuf ka ah waxa weeyaan inaanay la mid ahayn waliimadii cursiga xagga axkaamta iyo waajibnimada inaanay kala mid ahayn waadix ya ikhwaan ayib culimada qaarkood waxa ay markaa ku tegeen inay maalintaa ilmaha la gudo loogu yeedhi karo waxa weyaan inta qada la sameeyo dadka la casuumi karo waxa weyaan maaragtay oo ilaahay loogu mahadnaqayo iyadoo ah shukran lilahi caza wajal culimada qaarkood waxay dhaheen saxaabada qaar baa arrintaas sameeyey waa bannaan tahay iyaguna way sameeyeen iyagana waa loogu yeedhay qaasim ibnu maxamed ibn abi bakr wuxuu yidhi arsalat ilaya caaishatu radi allahu canha bimiati dirham caaisha boqol dirham ii soo dirtay faqaala waxay igu tidhi acim calaa khitaani ibnik inankaagii maadaamaad gudday waxa weeyaan yani dadka cunto u siibay ku tiri intaas ibn abidunya wariyey fii kitaab alciyaal kitaabka kitaab alciyaal buu ku wariyey laakiin aharkaa sanadkiisa dacfi baa ku sugan waxaa ku jira nin la dhaha mindal ibn caliy oo daciif ah saalim waxa uu leeyahay saalim mawla saalim wuxuu leeyahay raximah allah waa saalim ibn cabdillahi ibn cumar cabdillahi ibn cumar inanu dhalay wey wuxuu leeyahay khatananii ibn cumar radia allahu canhuma ana wanaciiman aniga iyo naciim buu cabdillahi bn cumar na guday fadabaxa calayna kabshan yani neef buu dabeedna gowracay falaqad ra'aytunaa waxaadna arkaysay wainaa lanajdulu bihi cala asibyaani an dabaxa cana kabshan annagoo caruurtii ugu faanayno oo le annaga maalintii nala guday dee waxaaba maaragtay casuumad baa dadkii la siiyey idinka miyaa idinka miyaa laydinka bixiya taas ibn abi shayba wariyey iyo bukhaari fi ladab mufrad laakiin sanadkiisa waxaa ku sugan nin la dhaha cumar ibn xamza ibn cabdilaahi ibn cumar ibn khaaab cumar ibn xamza isaguna waa daciif baqawi waxa uu yihi yustaxabu lilmari ida axdaa allahu lahu nicma qofka waxa mustaxab u ah ilaahay hadduu nicmo siiyo an yuxdita laha shukran inuu ilaahay ugu mahadnaqo haddii nicmo cusubi kuu soo korodho inaad ilaahay ugu mahadnaqdo sida qofkaa xanuunsanaya kuu caafimaaday yaa ilmaa kuu dhashay caqiiqa sharcigu ka waajibiyey soo maa guri baa kuu dhismay oo ilaahay kuu dhammaystiray ilma ayaad guday wa miluhu alcaqiiqatu wadacwatu cala alkhitaani wa cinda alquduumi min alheyba qof kaa maqnaayo in badan kaa maqnaa bu ilahay nabadgelye kuugu soo celiye kuluha mustaxaba buu leeyay shukran lilahi subxaanahu wa tacala cala maa axdaa lahu min anicma wa aakaduha waxa ugu adag istixbaaban xagga istixbaabka walimat lcursi iyo walicdaari iyo walkhursi walimada la ydhaha walimat lcursi oo dee taynu naqaano ah oo qofku markuu ilaahay reersiiye ah yani waxa weeyaan casuumadda arooska ah iyo walicdaari casuumadda khitaanka buu leeyahay iyo walkhursi qadada la sameeyo iyadoo ilaahay loogu mahadnaqayo gabadhaas gabadh muslimada oo fooli qabatay oo waxa weeyaan inay foosha ilaahay nabadgelye kakasoo kaga soo badbaadiyey bacdulsalaf ayaa samayn jiray waxaa kaloo sugnaatay baa la yidhi iyaduna waxaa kaloo salafka qaarkood ka soo arortay cafwan yaana odhan sugnaatay in waliimo khitaan loogu yeedhay oo ay tegeen waaa la sheeg wuxuu leeyahy makxuul ashaami naafic baan waxaan ku idhi cabdullahi bni cumar marka loo yeedho ee dacwad khitaam iyo qado waxa weeyaan loo samaynayo gudniin loogu yeedho miyuu ajiibi jiray markaasuu uhi nacam ha ibn abidunya iy isna wariyey fii kitaab alciyaal laakiin sanadkiisa isna waxaa ku sugan nin ay culimmadu ka hadleen oo la dhaha alwaliid ibnu muslim oo imaam axmed waxaa loogu yeedhay dacwatu khitaan faakala minha waajaab waaw ajiibe waxna wuu kasoo cunay walihada imaam shaafici wuxuu mataqaanaa ijaabatu walimat cursi waajiba walimada cursiga in la ajiiba waa waajib walaa urakhisu fi tarki kayriha min adacawaat alatii yaqacu calayha ismu walima kalimlaaki wاnifaasi wاlkhitaani waxaadisi suruurin waman tarakaha lam yatabayan li anahu caasin kama tabayan li fi walimat cursi wuxuu leeyahy walimat cursi iyo walaaimkaa kale inuu qofku ajiibo wey laakiin sababta laakiin waliimat lcursi waxay kaga duwan tahay iyada ajiibidoodu waa waajib kuwa kale ajiibidoodu waajib maaha qofka ka tegayna waa caasi loo odhan maayo culimada diiday yihi arrintan lama samayn karo waxay qabsadeen aaaarta qaarkood iyaguna waxay idhaaheen cuhmaan ibnu abi alcaas oo saxaabi saxaabada rasuulka ka mid a ayaa waxaa loogu yeedhay gabadh yar oo jaariyad ah khitaankeedii dabeedna waxaa lagu yihi waxaa la sameeyey qado oo kaalay noo kaalay fa abaa an yujiib deedna waa uu diiday inuu tago aarka isagana sanadkiisa dacfi ayaa ku sugan culimaduna markay ka jawaabayeen isagii aahaarta kala jamcinayeen waxay idhahdeen sababta uu diiday waxa weeyaan khitaanka hablaha salafku may ku dadaali jirin in la muujiyo ama inamada inamada waxay ku dadaali jireen in la muujiyo hablaha laakiin way asturi jireen bacdu ahlilcilmi ayaa sidaa laga sheegay culimada maalikiyada nin kamid abu zayd alkhayrawaani la ydhaha wuxuu yihi laysa min ashani wax wanaagsan maaha alicaamu cinda dalika yani cinda khitaan nisaai in hablaha marka la gudo la sameeyo casumad bal ishanu cinda naasi sitruhu wa ikhfaau dikrihi bal shanigu waxa weeyaan iyo sida fiicani in la asturo oo la qariyo kitaab baa jira ibnu tuqluun caalim la yidhaha uu leeyahay cajiibahu kitaabkaas wuxuu sheegaya waxaa la dhaha ciwaankiisa fasu alkhawaatim fi ma qiila fi lwalaa'im fasu alkhawaatim bisaad fasu alkhawaatim fi ma qiila fi lwalaa'im waxaa la kala saarayaa oo warkooda la cadaynayaa wixii laga yidhi walaaimta iyo casumada ayib masalada aynu halkan ku khatimayna waxa weeyaan waxaa laga sheegay salafka qaarkood radia allahu tacaala canhum sida caaisha iyo keyrkeed iyo cabdullahi bni cabaas iyo waxaa laga sheegay sida ibn abi shaybe iyo ibn abi dunyaba ay wariyeen iyo imaam albukhaari fi ladab waxaa laga sheegay ilmaha marka la gudo inay inay ugu yeeri jireen ama siin jireen wuxuu ku ciyaaro oo ku mashquulo taasi maxay ku tusinaysaa inay ilma isagoo yar gudi jireen sooma ya wax lagu mashquuliyo oo ku ciyaara la siin jiray mararka qaarkoodna waxaaba sida caaisho laga sheegay waxay ugu yeeri jirtay dad mashquuliyo oo ciyaarsiiyo oo qolooyin yani waxa weeyaan maxaan idhahaa gabayo iyo geeraaro iyo sheekooyin sheeko xariir oo carruurtu ka helaan iyo waxaa uga sheekeeya ma aragtaad ujeeddaduna waxa weeyaan in ilmihii aanu dhib isgaarsiinin in laga ilaaliyo alkhulaasa khitaanku waa shay mashruuca khitaanka sharcigu farayna sifaad gaara ayuu leeyahay kutubteeda ama meelaheeda ayaa loo rajici doonaa alxadiiu haamin amru simyaani caruurtii in la faro bisalaati salaadii lagu faro lisabcin toddoba markay gaadhaan wa darbuhum calayha iyo in lagu garaaco licashrin toban markay gaadhaan watafriiqu iyo in la kala kaxeeyo baynahum caruurtii lagu kala kaxeeyo fi lmadaajici jiifka lagu kala kaxeeyo can cabdilaahi ayuu baab yahay can cabdilaahi bni camrin radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxu uhi miruu abna'akum caruurtiina fara bisalaati salaada lisabcin ay lisabci siniin toddoba sane markay gaadhaan fala salaada fara oo bara ya salaadii far ka horna bar oo inagii soo marnay selef badan oo baray caruurtooda intaanay si nusaabicba gaadhin salaadii salaadii baray wadribuuhum ku garaaca salaadii calayhaa ay calaa ficlihaa salaada samaynteedii iyo laimaatinkeedii licashrin toban markay gaadhaan hadday la iman waayaan wafariquu ku kala kaxeeya baynahum dhexdooda fi lmadaajici jiifkana ku kala kaxeeya xadiidkan waxaa wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo imaamu axmed iyo ibnu khuseyme iyo keyrkood waa ay wariyeen xadiiskani waa xadiis saxiixa tirmidi iyo ibnu khuseyme iyo xaakim iyo sheekh alalbani iyo culimo kaloo badan ayaa xadiiskan inuu saxiix yahay tilmaamay oo saa u sheegay xadiisu cabdillahi bni camr cafwan xadiisu cabdillaahi bnibnu camar waxaa wariyey imaamu axmed iyo abu daauud iyo ibn abi shayba imaamu axmed iyo abu daauud iyo ibn abi shayba xadiiskan waxaa laftiisa isagoo kale laga wariyey saxaabiga la dhaha sabura ibnu macbad aljuhani kaana waxaa wariyey tirmidi iyo abu daauud iyo ibnu khuseyma ayib marka xadiis cabdillahi bni camr waa xadiis saxiixa axkaamta xadiiskani uu ku tusinayo waxa uu ku saabsan yahay awlaadda iyo in salaada la baro oo waxa weeyaan lagula dadaalo salaada berideeda iyo maaragtay ahaarada salaaddii haddii awlaadda in la faro inay waajib ku tahay xadiiska masalada koobaad u daliilka waxa weeye waajibnimada ay waajib ku tahay weliyo amriga iyo qofka waxa weeyaan ilmaha yar mas-uulka ka ah inuu faro salaada amarkani ma caruurtu ku socdaa mise mise waalideynku ku socdaa yuu ku socdaa waalideynka marka waalidkii xadiiska masalada koobaad ku tusinaya waxa weeyaan wujuubu amri sabiyi bisalaati calaa waliyi amrihi in ilmihii la faro salaadii la faro inay waajib ku tahay weligiisa hooyadii iyo aabihii inay waajib ku tahay ya labadiisa waalid inay waajib ku tahay ayib waxaanay ka mid tahay in markuu toddoba sano gaadho faritaankeeda la faraayo oo lagu adkaynayo oo la faraya aad ba lagula dadaalaya waxaa kaloo daliilu tahay in hadday ka tagaan ilmihii yaraa ou salaadii ka tago oo uu tukan waayo in toban jir markuu gaadho ay jaais tahay in lagu garaaco harcigu faray sharcigu uu faray toban ilaa toddoba inta udhaxaysa waad amraysaa waad kula dadaalaysaa waad tujinaysaa waad baraysaa marka uu toban jir soo gaadhana haddii uu salaadii tukan waayo waa lagu garaacaya ya waa lagu garaacaya sidaas ayaa waajib ku ah weliyu amriga haddii qofkii weliga ilmaha yar ahaa uu dayaco masalada maalinta yom alqiima la weydiinaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulin eesh can raciyati marka waa in labada waalid masalada ay ku dadaalaan culimadu waxay dhn xadiiskan waxaa laga qaatay inay waajib tahay waalidkii inuu ilmaha baro salaadii markuu toddoba sano soo gaaro amarka uu farayaa inay waajib tahay waajibkaasi halkaasu kaga bilaabmaya weli toddoba sano markuu soo gaaro ayuu weliga ku waajibaya inuu inuu salaadii amro qabla toddoba sano ka hor ma amri kara ha wuu amri karaa wuu bari karaa waanay wanaagsan tahay sidii aynu soo marnay salaf badanna waa sameeyeen si uu u tacawudo laakiin qabla sabca toddoba sano intaanu soo gaadhin ka hor waalidku ka tegidda uu ka tegayo ku dambaabi maayo ma aragtaada laakiin markuu toddoba soo gaadho hadduu amri waayo maxaa ku maxaa ka dhalanaya inuu waalidkii eesh ku dambaabo oo dembi uu sameeyey oo loo qoro ay noqoto ayib masalada saa u fahm waxay culimadu yidhahdeen salaaddii baa la yidhi bare oo fare eh dee salaaddu waxay ku xidhnaydna waa la mid waa inaad weysadii bartaa tahaaradiina bartaa waayo salaaddu tahaara laan may ansaxaysaa maya ansixi mayso ayib imaam shaafici wuxuu yidhi cala alaabaa'i waalummahaati an yu'adibuu awlaadahum wa yucallimuuhum alطahaarata wasalaa wayadribuuhum cala dalika ida caqiluu wyadribuhum calى dalika ida caqaluu faman ixtalama aw xaada qof ilmaha waxa weeyaan qaangaadha ama inanta xayda aw istakmala hamsata cashara sana ama shan iyo toban sano de ahaan uu dhammaystirmo lazimahu lfardu faralku markaasu ilmaha waajibaya ilmuhu markuu qaangaadho ee ama inantii ay xayd aragto ama inankii uu- ama inan iyo inankay doonaanba haadaane uu ixtilaam u arko iyo dhadhab ama uu shan iyo toban sano da ahaan gaadho saddexdaa xaaladood midkood marka la helo ilmaha salaadu waajib bay ku noqonaysaa isagaana lagu leeyay inuu tukado intii ka horreysana waalidkiisa ayay ahayd inuu faro ayib saa ogeed waa in dahaaradii la baro weysadii la baro nijaasta waxa nijaasta iyo sida la ysaga daahiriniyo la baro waa in lagula dadaalo masaailka ima ilmaa yar fari masalada labaad ee xadiiska laga qaadanaya waxa weye ilmaa yar faritaanka la faraya mas'aladani waa min baabi tadriibi calayh cala cala alcibaada in lagu tababaro cibaadadii ilaa iyo uu caado ay u noqoto uu la qabsado oo marka uu weynaado aanu dayicin sidaa ogeed ba cabdillah bn mascuud wuxuu yidhi xaafiduu calaa abnaa'ikum fi salaa awlaadiinna salaada la ilaaliya oo ku ilaaliya wacawiduuhum alkhayra khayrka bara fa ina alkhayra caada khayrku waxuu marka uu qofku la qabsado marka dambe caadu u noqonaya waxa uu leeyahy maxamed bn nasr marwasi fafi hada dilaalaة calى an yu'maruu bالsalaaةi صigaara liyactaaduu falaa yudayicuuha kibaara salaaddii waa in la faraa iyagoo yaryar si aanay u dayicin markay weynaadaan fain ictaaduu qabla wujubi اlfardi calayhim axraa an yalzamuuha cinda waqti اlfardi calayhim hadday intaanay ku waajibin la qabsadaan hadhowto inay daa'imaan ayay keenaysaa waxay culimmadu idhaahdeen ilmaha salaadii waa la faraya markuu toddoba sano soo gaadho toban sano markuu soo gaadho iyo wixii ka dambeeyana ilaa uu qaan gaadho waa lagu garaacaya hadduu salaadii ka tago laakiin taa taa macnaheedu waxa weeyaan ilmihii inay waajib ku tahay jama- jam- een, jumcihii inuu tukado een, iyo salawaadkii keyri waajiba calaa man lam yablug iyo salaadaha aan waajibka ku ahayn ciddii aan qaan gaadhin ma inuu tukadaba culimmadu waxay idhahdeen ilmaha nebigu alay slat slam wuxuu rufica alqalama can alaaa saddex baa qalinka laga rafciyey Can- waxaa ka mid ahaa can isabiyi xataa yaxtalim sabiga waa laga dhaafay waxba laga- dembiga loo qori maayo ilaa uu qaan gaadho sidaa awgeed saa- een, ku waajib ma aha ilmaha salaadaha jamacee dadka ku waajibkahay waajibkuma aha intaanu qaan gaadhin ka hor salaada jumca inuu tagana waajibkuma aha laakiin waa in aad min baabi alictiyaad u barto haddii uu salaadii aad fartay uu guriga ku dhex tukado oo uu guriga ku tukado wax darari kuma sugna ila isaga jumca iyo jamaacatuna ku waajib mahay waadix ya ikhwaan Ah, si awgeed sharcigu wuxuu taa u khafiifiyey oo ilmihii jumuc iyo jamaacaadka keen aan laguu odhanin si ilmihii aanay u imanin wakhti uu salaadii ka tago ama aanad uga cahjisin oo xataa uu maaragtay guriga hadduu kugula tukado oo aad kula dadaasho salaadii waajibkii waad ka soo baxday ayib Een, saa awgeed waxaa waajiba qofka weliga amriga inuu masalada ku dadaalo tacaahud badanna uu ku sameeyo ilaaliyo waa ta cabdillah bn cabaas uu yidhi sida abu daawuud wariyey bitu cinda khaalati maymuuna waxaan la seexday habarartay maymuuna fajaءa nabiyu sal allahu alيh wasalam bacdama amsa markaasuu nebigu yimi markuu yani habeenkii soo galay ayuu nebigu noo yimi faqaala nebigu wuxuu ihi asalla alghulaamu yarkii ma tukaday markuu nebigu guriga soo galay innagu maxaynu nahnaa markan guriga nimaadno ciyaalkii cunto ma siisay maxaad maanta siisay kuwii raacani ma cabbeen waxaasa laga waraysta hooyooyinka marka loo yimaado laakiin waa way yarta intuu qof ku tanabuho inuu awlaadiisa salaadoodii iyo iyo cibaadadoodii u weydiiyo culimadu waxay dhaaheen man lam ya'mur subyaanahu bisalaati cuzira tacziiran baliiqan ninka carruurtiisa salaada fari waaya toddoba sano intay soo gaadheen kula dadaali waaya toban markay gaadhaan kula dagaalami waaya haadaa yu- waa waa dembiile waana in la tacziiriyo oo la ciqaabo weliyo amrigaasi culimadu leh waayo nebigu wuxu uhi muruuhum bisalaati lisabciin wadribuuhum calayha licashrin wafariquu baynahum fi lmadaajic sidaa awgeed waa dee waxaaba ka dhalanaysa ciqaab bay culimadu dhaheen Een, ilmaha salafku waxay samayn jireen isagoo yar ayay waxay bari jireen een, salaada oo xataa toddoba soo gaarin waa ta naafic laga sheegay cabdillahi bni cumar inuu yidhi radia allahu canhu yucallamu sabiyu asalaa idaa carafa yamiinahu min shimaali ilmuhu markuu kala garto midigtiisa iyo bidixdiisa salaada ha la bara buuri cabdillahi bni cumar radia allahu tacala canhu hishaam wuxuu leeyahay curwa can abiihi curwa wuxuu aabihi ka warinaya hishaamna hishaam ibnu curwa wuxuu curwo ka warinaya curwana aabihi ka warinaya curwa eh, ibnu zubayr waxa uu leeyahay cur- cu- eh, zubayr wuxuu ahaa kaana yucallimu baniihi asalaata idaa caqaluu caruurtiisu markay caqli yeeshaan ay wax kala gartaan ee dabka iyo biyaha ay kala gartaan ayuu salaada beri jiray kaanuu yucallimuuna salaata idaa cadda alcishriin jundub ibnu thaabit wuxuu yidhi raggii hore awlaadda salaadda waxay beri jireen marka ay labaatan labaatan tirada gaarsiiyaan kow laba saddex afar shan lix labaatan markuu gaarsiiyo ee uu tirada siday u kala horaysa barto ya ee uu kala garanayo lixda iyo shanta iyo toddobada iyo tobanka uu kala garanayo halkaa markuu gaadho salaada ayay beri jirin buu leey waxay ku tusinaysaa nusuusta waxaa wariyey cabdurazaq fi musanafi ibn abi shayba fi musanafi ibn abi dunya fi kitaab alciyaal waxay ku tusinaysaa sida ay ugu dadaali jireen awlaadooda radia allahu canhum waraximahum waxaad arkaysaa ilmahaagu markaad salaada tukanayso mararka qaarkood agtaadu isu soo taagaya salaaddii ayuu iska xihanaya wixii aad samaynaysa ayuu samaynaya waa inaad kula dadaasho inaad inaad barto oo aad jeclaysiiso isagoo yar salafka qaarkood waxay awlaadooda jeclaysiin jireen inay salaada baraan oy ku dhiiriyaan siday samayn jireen caruurtii qur-aankii bay baranayaan qur-aankii bay xifdisan yihiin dabeedna inta u yeedhaan ayaa waxay odhan jireen siduu ibnu mundir caaisho ka sheegay waxay tiri caaisha kuna naahudu sibyaana min alkutaab caruurta waxaanu ka kaxayn jirnay madaarista iyo maarata meelahay qur-aan ku baranayaan fanuqadimuhu yusaluuna lana shahra ramadaan markaasaanu intaanu salaada natujiya ku odhan jirnay ya salaada natujiya ilmo yaroo toban jira ama sideed jira ama sagaal jira oo qur-aankii garanaya loo yeedhay markaasa natuji maxay taasi keenaysaa inuu ilmi salaadii jeclaado wanacmalu lahum alqiilata walkhashkanaan waxaanuu samayn jirna bay tihi xalawiyaad ay cunaan ayaanuu samayn jirna ya markay daalaan waay sida aynu sheegnayna waa inuu qofku baro awlaaddiisa waa inuu baro dahaarada iyo salaada kayfiyada loo tukado iyo waxyaabaha lamida ee baabka ku tacaluqa iyo weysada iyo qaabka loo nijaasada laysaga biiyo qaabka suuliga loo galo waa inuu awlaadiisa baro waxa ui cbdullah bn cabaas kaana rasul lahi sal la alي waslm nebigu waxaa yucalimna midna bara atashahud ataxiyaadka kamaa yucalimna suurata min alqur'an buu noo beri jiray siduu suuradda qur-aanka noo baray iyo taxiyaad kale noo beri jiray marka waa intaa lagula dadaalo ilmahaagu waa inaad ka ilaaliso inuu salaad la-aan ku tukado inuu ku tukado cafwan weysalaan ilmahaaga waa inaad ka ilaaliso inuu isweysela'aan ku tukado waayo culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay in salaad lagu tukado maxay weysela'aan ama isagoo qofku weysaysan ama tayammun in la tukado waxaana ahlulcilmiga qaarkood yidhahen waaba qofku hadduu weysela'aan ku tukado waa istihzaayo waxaaba waa dheeldheel sharci uu ku dheeldheelayo inuu kuba gaaloobo ayaa laga yaabaa ilmihii haddii uu salaaddii tukan waayo intuu toban soo gaadho sharci wuxuu faray in la ciqaabo oo lagu garaaco oo lagu edbiyo ayuu faray sharcigu saas ayuu faray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay wadribuuhum calayha licashrin laakiin darbigaasi shuruud buu leeyahay darbigaasi shuruudda uu leeyahy waxaa ka mid ah inaanu toban dhangadood ka badan an laa yakura can ish can casharati aswaad toban dhangadood waa inaanu ka badan waa inuu yahay darbi hayri mubaraxa mubarixa oo darbun hayra mubarix waa inuu yahay oo ilmaha uu qaadi karo ya bakore inta soo qaado ilmaha jijabinaya ma fahamta oo dhan wadribuum calayha licashrin baa la yidhi waa in aan laga garaacin maxay wejiga ilmaha waa inaan wejiga laga garaacin shuruuddaas ayay ahlucilmigu u dhigeen iyo qaar kale waxaanaynu ku tilmaanay meelaha qaarkood aynu ku tilmaanay ilmuhu haddii uu sameeyo mukhaalafo salaada gudaheeda mukhaalafo uu sameeyo mukhaalafadaasi waxa weeyaan hadduu salaada gudaheedii wax salaada khilaafsan sameeyo waa in la dhaha salaaddii ku celi ibnu siriin wuxuu yidhi kaanuu yaamuruunana wanaxnu sibyaan raggiina tarbiyeeyey saxaabadii rasuulka sal alla alay slm iyo taabiciintii naga waaweynaa marka aanu annagoo caruura aanu maaragtay aanu aanu idaa daxikna fi salaati markaanu salaada ku qosolno waxayna fari jireen an nuciida salaata inaan salaaddii soo celino ayayna fari jireen saas ayayna fari jireen ya sidaas ayayna fari jireen waay bal hadda ninkan dhegeyso cabdirazaq fi lmusanaf wuxuu wariyey mujaahid wuxuu yidhi samictu rajulan min asxaabi nabiy sal allahu alay wasalam nin asxaabti rasuulka ka mid aan maqlay oo ilmo yaru dhalay ku leh raggii beder xaadirana ka mid ah oo ilmo yaru dhalay ku leh adragta salaata macana miyaad salaadiina la tukatay jamaca qaale wuxuu ihi nacam qaale wuxuu ihi adragta takbiirata aluula takbiiradii koobaad ee uu imaamku salaata ku xidhay miyaad soo gaadhay qaale ilmihi wuxuu ihi laa markaasuu aabbihii wuxuu ku yidhi dhegeyso inankii markuu ilmihii markuu yidhi maan soo gaarin aabba takbiiradii koobaad waxa uu ku yidhi laakiin jamcu maan soo gaadhay wuxuu ku yihi lamaa faataka minha khayru min miati naaqa kullaha suud lcayn wuxuu ku yidhi wixii ajara kugu seegay inaad takbiirat lixraam aanad soo gaadhin ayaa waxay ka khayr badan yihiin boqol geela oo indhamadmadow quruxda aad yaabta in lagu siiyo waxaa ka khayr badan ajarka ku seegay ee takbiirat lixraamkii aad aad soo gaari weydaad ka dib dhacday kugu seegay aabbahaas ilmaha muxuu ku haystaa ma inaanu salaad tukan muxuu ku haystaa salaaddii jamacayd inaanu imaamka la sa- laga hor xidhay buu ku haystaa Ah, marka waxay ku tusinaysaa ihtimaamka ay maaragtay sameeye- sameynayeen iyo dadaalka ay maaragtay ku dadaalayeen culimmadu waxay dhahaan ilmaha waa in la baro eh, waa in la baro aadaabta noomka aadaabta akliga qaabka loo seexdo qaabka wax loo cuno nebigu alayh salatu slam wuxuu leey wafariqu bayna meesh fi lmadaajic ku kala kaxeeya meesha ay seexanayaan hadday r- rag iyo ha- iyo dumar yihiin yani hadday lab iyo dhadig yihiin inamadana dhinac meelay seexdaan u samee oo u gaara raggana eh, hablahana waxaa u samaysaa meel u gaara ha isdhexgelinin oo ha isku darin markay wax kala soocaan ay sinu tamyiid soo gaadhaan qolo walba waa inay meel gaaro ay seexata yeelata sharcigu wuxuu ku ga- ku dadaalay oo caruurtii lagu tarbiyanaya iyagoo yaryar inuu qofku ilaaliyo xurmada qofka kale habluhuna aanay inamada cawraadkoodii arag inamaduna aanay hablaha cawraadkoodii arag bal sharcigu wuxuu faray inamadii inaanay isla seexanin oo intay dharkii iska dhigaan aanay isla seexano shay keliya wada huwanin habluuna inaanay saa samaynin ee qof walba gaarkiisa uu seexdo mara gaara oo isaga u gaarana uu huwado maaragta hadda sharcigu saas ayuu ugu dadaalay waa walaale ee wada seexi wax jira maaha nebigu wuxuu leey wafariquu baynahum fi lmadaajic waana sharci sidaa awgeed culimadu waxay dhahan xataa qofka hadduu awoodi kari waayo qof qol kasta qof kasta ama qayb kasta ayay ka mid ah in qol loo sameeyo gaar u ah waa in meesha ay seexanayaan walow qol keliyaba ha ahaatee loo kala saaro Ah, oo wax weeyaan la aanay marnaba isla seexanin aanay marnaba isla seexanin ayib waay ilmuhu intaanu toban gaarin la garaaci karaa cabdullahi bnu zubayr ayaa waxa uu garaacay sabi yar cabdullahi bnu zubayr oo saxaabi sa- min sigaari saxaaba faunkira calayhi waa lagu qabsaday waqiila lahu waxaa lagu uhi tafcalu hada bighulaamin lam tajib calayhi alaxkaam ma ilma aanay axkaamta ku waajibin baad saa ku samaynaysaa qaala wuxuu uhi ra'aytuhu qad carafa maa yanfacuhu mima yaduru waxaan arkay inuu kala gartay wixii wanaagsan iyo waxa xun wixii dhibaya iyo wixii anfacaya nanaca iyo dabka uu kala yaqaanaa faaxbabtu waxaan jeclaaday an uxsina adabahu inaan adabtiisa wanaajiyo ayaan jeclaaday dabcan darbiga la garaacaya xaaladda noocaasa waa darbi khafiif oo wax loogu diidayo Een, laakiin waa in rifqiga awlaadda lagula dadaalo masalada noocaasana waa in la ilaaliyo weeye masalada noocaasa waa in la ilaaliyo ibraahim ibnu nakici waxa uu yidhi waxay raggii culimmadayada ahaa nafari jireen mar annagoo yaryaroo caruura markaanu gogashayada tagno inaanu ilaahay saddex jee- saddex iyo soddon jeer subxaana allahi nidhaahno saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilahi nidhaahno afar iyo soddon jeerna een, aanu nidhaahno allahu akbar waxaanay noo akhrin jireen mucawadateynka qul huwa allahu axad iyo qul, eh, maaragtay qul acuudu eh, waxaa jira qul acuudu bilfarq iyo qul acuudu bilnaas iyo qul walaana waa noo akhrin jireen soo adaabtii hurdada maaha hada shay cadiim ya akhwaan bal salafka qaarkood waxay ka soo gaadhay inay awlaaddooda xataa qaabkay u seexanayaan ilaaliyaan cumar bn cabdicasiis ayaa wuxuu ku leeyahay gabadh addoomihiisi ka mid a oo xamiide la yidhaahdo wuxuu ku leeyahay hablahaygu markay seexanayaan ilaali oo yaanay seexanin iyagoo dhabarka u jiifa buu leeyahy yaanay dhabarka u seexanin buu leeyahy hablaha. culimmadu waxay dhahdeen ragguna dhinacyaday u seexanayaan sharcigu wuxuu faray qofku inuu qofka muslimkaahi ragga noqdo dumar ha noqdo inuu dhinaca midigta u seexdo isagoo weyse qaba marka labada dhinac habluhu way u seexan karaa nacam beerkana dhulka way saari karaa laakiin waxay salafku diidi jireen inay habluhu seexdaan dhabarka ay u seexdaan way diidi jireen salafku waxau leey cumar cabdicasiis laa tadacayna banaatii yanamna mustalqiyaatin calaa duhuurihinna sababtu waa maxay shaydaankaa laga yaabaa inuu damaciyo buu leeyahy faina shayطaana yadalu yaطmacu maa dumna kadalik marka xataa shay- shadaatiin bay kala dagaalamayaan awlaaddoodii adkaartii bay u akhrinayaan s- weysay kula dadaalayaan qofka muslimka weynina inuu ku dadaalo sidaas weeyaan ayib alxadiisu taasic xadiiska sagaalaad wuxuu sheekhu uhi xamlu sibyaani fi salaati salaada gudaheeda in caruurtii la qaado salaadii almaktuubati ee faralka ahayd caruurta ma la qaadi kara Een, canaawinta sheekhu kitaabka uu siiyey waxa uu ka soo dhambashay in badan oo ka mid ah ama uu ka soo khulaaseeyey canaawintaas waxaa yacni een, culimada xadiiska warisay bukhaari iyo muslim tirmidi abu daauud canaawintii ay u sameeyeen axaadiista ayuu sheekhu soo khulaasay can abi qataadata abi qataada waxaa laga radi allahu canhu saaxibu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam saaxibi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam abi qataadahaasi wuxuu ahaa saxaabi saxaabadii rasuulka ka mid e qaala nebigu inuu yidhi baynamaa naxnu cafwan qaala inuu yidhi abu qataada can abi qataada waxaa laga wariy radi allahu canhu saaxibi rasuli lahi sal sl wa laga wariyey qaala inuu yidhi baynamaa naxnu waqtu annagu nantadiru aanu sugayno rasuula allahi sal sl rasuulka ilahi aanu sugayno lisalaati salaad darteedna aanu u sugayno fi duhri aw alcasri duhr ama casr aanu sugayno lisalaati yani salaad uuna tujiyo fi duhri duhr uuna tujiyo aw alcasr ama casr uuna tujiyo labadaa midkood aanu sugayno wqad dacaahu bilaalun lisalaati waxaal qad dacaahu uu yeedhay bilaalun bilaal nebiga lisalaati salaada ugu yeedho kuuri kaale dadka tuji id kharaja calayna nebigu unagu soo baxay wa umaamatu bintu abilcaas umaa inanta laydhaa umaama oo abilcaas dhalay oo bintu ibnatihi inantiisii zaynab inantay dhashay ah calaa cunuqihi ay saarantahay buu nebigu nagu soo baxay isagoo nebigu qoorta ku sida ya umaama bintu abilcaas waxaa dhashay zaynab bintu rasuuli llahi sala allah aleh wasalam nebigu isagoo inantaa yar awowga u yahay garbaa ku sida cunuqiisa ku sida garabkiisa ku sida ayuu nagu soo baxay markii salaaddii loogu yeedhay faqaala rasuul lahi faqaama nebigu waa istaagay rasuul faqaama rasuulu lahi waa istaagay fii musallaahu meeshii uu ku tukanayay wa qumna khalfahu annaguna xaggiisa dambeanu istaagno salaad saanu salaaddii ugu xidhanno wa hiya iyadu waxaal hiya iyadu inanta yarayd fii makaaniha aladii fiihi halkii ay saarnayd ay saaran tahay oo uu nebiga calayhi salaatu wasalaam cunuqiisa saarantahay qaala wuxuu ihi fakabara nebigu salaaddii waa xidhay fakabarna annaguna waanu xidhnay qaala wuxuu ihi saxaabigaasi abi qataada xataa idaa araada rasuulu llahi ilaa iyo nebigu uu doonay an yarkaca inuu rukuuco akhadaha wuu qaado fawadacaha dhulku dhigay uma rakaca deedna wuu rukuucay wasajada wuu sujuuday xataa idaa faraqa markii uu ka faaruqay min sujuudihi sujuuddiisii xataa idaa uma rakaca wasajada xataa idaa faraqa ilaa uu ka faaruqay min sujuudihi sujuuddiisii dhulkuu dhigay waanu rukuucay dabeedna wuu sujuuday sujuuddiisii markuu ka soo faaruqay uma qaama wuu kacay akhadaha waa qaaday faraddaha fii makaaniha waxa uu celiyey xataa idaa faraqa markii uu ka faaruqay min sujuudihi sujuuddiisa uma qaama dabeedna uu kacay akhadaha waa qaado faraddaha wuxuu ku celiyey fii makaaniha meesheedii buu ku celiyey cunugaysii ama qoortiisu dib u saaray famaa sa'ala rasuulu lahi sal sl nebigu kamuu suulin yasnacu inuu ku sameeyo bihaa inantaas dalika arintaa fii kuli rakcatin ragcad kasta xataa faraqa min salaati ilaa salaadiisa u ka baxay subxaan allah ya ikhwaan shuuf raxmat rasuulillahi calayhi salaatu wasalaam naxariista nebiga calayhi salaatu wasalaam uu adfaasha u naxariisanayay imaamu albukhaari iyo muslim xadiiskan waa wariyeen abu daawuud waa wariyey nasaa-i waa wariyey waxa weeyaan ibnu khuseyma waa wariyey marka hada alxadiis bukhaari iyo muslimba waa wariyeen lakiin muslim wuxuu wariyey isagoo mukhtasara muslim wuxuu wariyey isagoo mukhtasara abu daawuudna iyo nasaa-ina waa wariyeen culimaduna ciwaankaas ayay xadiiskan u sameeyeen bukhaari waxa uu ciwaan uga dhigay xadiiskan baabu idaa xamala jaariyatan sakiiratan calaa cunuqihi fi salaa ma banaantay qofka inuu jaariyad sakiiro ah yacni inan yar oo caruur ah inuu qofku saaro cunuqiisa salaadiina tukada ma banaanta waxaa kaluu uga dhigay ciwaan mar labaad baabu raxmati lwaladi wataqbiili wa mucaanaqati ilmaha naxariista loo naxariisanayo iyo dhunkashada la dhunkanayo iyo in mucaanaqa lagu samaynayo idkhaalu sibyaani almasaajid nasaa-i waxa uu xadiiskan ku wariyey baab la dhaha idkhaalu sibyaani almasaajid masaajidda in caruurtii la keeno xamlu sabaya fi salaa wa wadcihina fi salaa saasa maa yajuuzu min alcamali fi salaa culimadu canaawintaas u sameeyeen sheekh marka canaawintii u khalaasiyey xadiiskani awalu shay uu ku tusinaya waxa weeye jawaasu xamli aljaariyati asagiirati fi salaati almaktuuba in ilma la qaadi karo salaad maktuuba dhexdeeda salaadii faralka ahayd in ilmihii la qaadi karo oo qofku uu hayn karo inay bannaan tahay dee nebi maxamed baa sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo dadka hortoodiina ku sameeyey oo marna dhigayey marna qaadayey calayhi salatu wasalaam ibnu jurayj wuxuu yidhi cadaabaan waxaan ku idhi buu ihi almar'atu yabki ibnuha wahiya fi salaati wahiya fi lmaktubati atatawarakuhu ay taxmiluhu calaa warakiha qaala nacam qad kana النabiyu sal ه akhada xasna fi الصلاة faxamalahu qائma xatى ida sajada wadacahu qultu fi اlmaktuba qaala laa adri waxa uu leeyahay ibnu jurayj cadaabaan waxaan ku uri hadday gabadh muslimadii salaadeedii tukanayso faralka ahayd oo ilmo yari ka ooyo sinta ma saaraysa intay qaado sinta ma saaraysa ama ma xanjeeranaysaa gebigeedaba dabadeedna waxau i nacam ha nebigu calayhi salaatu wasalaam xasan buu sidaa ku sameeyey salaada dhexdeeda markii uu sujuudayana waa uu dhigayay markaasaan ku uri ma salaaddii faralka ahayd bay taasi ahayd mise tii sunnada ahayd markaasuu igu uri garan maayo lakiin inagu xadiiskaynu haynaa muxuu ku tusinaya inay salaad ahayd maxay farala oo oo ah ama casar ama duhuur ayib idan hadday rasuulka ka sugnaatay ishkaal ma laha imaam axmed baa sidoo kale la weydiiyey ma la qaadayaa ilmaha qofku ma qaadaya isagoo tukanaya ha buu yidhi markaasuu xadiisu abi qataada ayuu sheegay xadiisu abi qataada ayuu sheegay waxaana rasuulka sal allah alay waslam ka sugan oo xadiiskan isagana sidiis macnihiisoo kale tilmaamaya xadiisu cab- shadaad eh, xadiisu shadaad ibnu aws cabdillahi ibnu shadaad baa wuxuu leeyahay aabbahay shadaad ibnu aws ayaa wuxuu nagu yidhi nebiga wuxuu nagu soo baxay labadii salaadood laba salaadood midkood duhur ama casar isagoo sida xasan iyo xuseen midkood dabeedna salaaddii buu galay wuu takbiirtay wuu xidhay salaaddii buuna tujiyey markuu sujuudana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhigayey marka kalena waa qaaday waxa uu leeyahay dabeedna nebigii baa sujuuday sujuud sujuuddii nebigaa dheeraatay waabuu soo kici waayey nebigu calayhi salatu wasalaam dabeedna nebigii baan u baqay buu yihi yo haddaan hay shadaado salaadii baan intaan intaan madaxayga qaadaan nebigii eegaan is bal hadda nebigi maxaa helay dabeedna waxaan arkay weli ilmi yaraayo nebiga dhakada ka saara oo halkaa raqabadda kaga fadhiya dabadeedna waan iska noqday buu yidhi, sujuuddeydii baan ku noqday rasuulku sal allahu alay wasalam ilmihi yaraa markuu sidii intuu siduu u ciyaarayay iska degay ayuu nebigu alayh salatu salaam kacay S- salaadiisii buu dhammaystay dabeedna markuu salaaddii ka baxay buu nebigu wuxuu yidhi een, falama qada rasul sa qaala qaala annaasu markuu nebigu salaaddii ka baxay dadkii waxay yidhaaheen yaa rasuul allah inaka sajadta bayna dahrayni salaatika hadi sajdatan qad adaltaha fadanana anahu qad xadada amrun aw anahu qad yuuxa ilayka sujuud dheer baad sujuudoon tii lagugu yaqaanay ahayn aanu u malaynay in wax kugu dhaceen ama waxii kugu soo degay markaasuu nebigu wuxuu ihi fakullu dalika lam yakun kullu dalika lam yakun arrintaa dhammaanteed may dhicin laymana waxyoonaynin dhibina iguma dhicin walaakin ibnii irtaxalanii ibnii haada irtaxalanii inankaygaas ayaa dhakadayga fuulay fakarihtu an ucajilahu waxaan karaayeystay inaan dedejiyo xataa yaqdiya xaajatahu ilaa iyo isagu iskii u dego imaam axmed iyo ibn abi shaybe iyo nasaa-i baa wariyey isnaadkiisuna waa saxiix macnaha xadiiskaas iyo macnaha xadiisu abi qataada way isu imanayaan waxa kale ay ku tusinayaan labada xadiisba siday ku tusinayaan in ilmo carruura la qaadi karo rag ha noqdo dumar ha noqdo salaada gudaheeda waxaa kale ku tusinayaan waxay culimadu yidhahdeen ilmo carruurta khaasatan hablaha in la qaadi karo oo salaadii haddii qofku uu qaado walow faral ama sunna ha ahaatee eh waxa weeyaan haddii faralkiibada ay bannaanatay sunnaduna waa min baabi awlaaye in waxa weeyaan wax dhibi aanay ku sugnayn ilmihii in la qaado oo waxa weeyaan aan la odhanayn ilmihii inanta inanta haddaad taabato oo jirkaagu jirkeedii gaadho walow maxramba ha ku ahaatee waxa weeyaan weysay kaa jebinaysa waxba- wax- wax- waxaasi inaanay sax ahayn oo aanay weysadaadii waxba yeelayn dharka carruurtu inay in haddii aan nijaas lagu ogeyn asal ahaan ay daahir yihiin habliina la qaadi karo weysana aanay jebinaynin saasay xadiis ku tusinaya waadix ya ikhwaan ilma haddaana dharkiisa nijaaso rasmiga ku ogan bay culimadu idhaahdeen xataa qoyaanka a- a- aad ku aragto waxa weeyaan aanad hubin inay nijaaso tahay asalku waa inay daharata alasl waa maxay ilmihii daahir yahay hada alasl ayib dee beriga xafaayadana may jirin hadda xafaayadaaba jireen waxaa kaloo ku tusinaya xadiisku aruksa fi thiya- fi salaati fi thiyaabi sibyaan caruurta dharkooda dhar caruurta ay leeyihiin haddii aad wax kala weyday inaad ku tukan karto oo xaggee laga soo qaatay haddaanad nijaas ku ogeyn waxaa laga soo qaatay dee haddii kuwii ay xidhnaayaanba ay banaanaatay in lagu qaado dee min baabi awlaa kuwa kalena Ah, saas ayaa laga soo qaatay Een, waana siday culimmadu sheegeen xadiiskana ka deliishadeen waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya inay bannaan tahay caruurtii yaryarayd ee aa- ee aan gaadhin sinu tamyiis wakhti ay wax kala soocaan oo toddoba sano aan gaadhin ama shan bay culimmada qaarkoodna tamyiis sinu tamyiiska ku sheegeen in masaajidka la keeni karo la soo gelin karo in masaajidka la keeni karo la soo gelin karo oo rasuulkaaba dee soo geliyey oo xasan iyo xuseen baa nebiga alay sal slam masaajidka ugu iman jiray taasi waxa weeyaan inay bannaan tahay ayay ku tusinaysaa Een, hase yeeshee culimmadu waxay idhaahdeen masaladaas een, culimmada qaar baa waxay idhaahdeen een, oo laga sheegay inay idhahdeen culima- waa in carruurta loo diida masaajidada carruurta yarare aan sina timiis gaarin waa in masaajidada loo diido laakiin waxay ku dhiseen xadiis janibu sibyaanakum masaajidakum majaaniinkum laakiin xadiiskaas waa xadiis daciifa xadiiska sheegaya dadkiina walwaalan iyo carruurtiin masaajidada ka dheereeya waana xadiis khilaafsan xadiistaas rasuulka sal allahu alay wasalam ka sugan hase yeeshee culimmadu waxay idhahdeen bacdu ahli lcilmi waxay idhahdeen ilmuhu hadduu sinu tamiis gaadhin oo aanu wakhti wax kala garanaya aanu gaadhin wa fii nafsi alwaqti masaajidka xurmadiisa aanu garanaynin wa fii nafsi alwaqti dadkii masaajidka joogay uu dhibayo xaaladda noocaasa in masaajidka la keena maaha haddii laakiin ilmihiis inuu tamyiis uu gaadhay amaba uu ka yariyey laakiin ilmo deganuu yahay oo uu fadhinayo oo aadaabtii masjidka ilaalinayo oo dadka musaliinta aanu salaaddii ka tashwiishinaynin waa la keeni karaa rasuulku wuxuu diiday wixii qofka musalliga ah salaaddi ka wax ka yeelaya ninkii toon soo cunay iyo kii soo cunay een, basal iyo kii sigaar soo cabayba waxaa la yidhi masaajidka ha laga saaro urtooda way dhibaysaa dadkii tukanayay soo ma qofka ku xigabay dee aad u dhibaysa bal ka war ee urtaa uranaya bal ka waran ilmaan yar masaajidka marna xagga u carraya marna xagga u carraya dadka salaadii kaga ciyaaraya adiyadiisusoo kama darnata way ka daranta sidaa awgeed baa culimadu waxay dhaheen salafka yidhi caruurta masaajidada waa la keenaya iyo kuwa yidhi lama keenayo haddii ilmuhu sinu tamyiis ka sokeeyo waxaa lagu jamcinaya aqwaashooda in la yidhaahdo ilmaha na- een, la keeni kara masaajidku waa ilmo masaajidka xurmadiisii ilaalinaya oo degan oo aan shaqab masaajidka iyo dhib dadkii u sababaynin waxaana taa ku tusinaya dee xadiis rasuulka sal allahu aleh wasalam ee baabka kusoo aroortay sidaa awgeed ayaa waxaa laga la soo wariyey cab- een, haddii laakiin ilmuhu masaajidkii tashwiish iyo iscaaj uu ku keenayo in la keena maaha cumar waxaa laga wariyey in cumar khadaab radi allahu canhu in markuu caruur masaajid ku ciyaaraysa arko uu ushiisii la dhici jiro masaajid ka saari jira maali baa waxaa la weydiiyey caruurta maa la keenaya masaajidada markaasuu wuxu uhi in kaana laa yacbathu lisiarihi in kaana laa yacbath lisigarihi waya- wayakufu idaa nuhiya falaa araa bihada bas haddaanu masaajidka ku ciyaaraynin ya marka la ydhaa hadduu ciyaaro joogna ama la fadhiisiyana uu fadhiisanayo dhib ma laha haddii laakiin uu masaajidka ku ciyaarayo marka la ydhaa war ka daana aanu waxba maqlaynin in la keena maha buu leeyahy ya een, isxaaq binu rahawey wuxuu yidhi sabigu hadduu hadduu yahay midaan gaadhin toddoba sano masaajidka waa loo diidayaa Een, fain kaana sabiyan lam yabluq sabca siniin famunica dukhuula almasjid lam yakun bidalika ma- ba'sun haddii ilmuhu hadduu toddoba sano ka yaray masaajidka loo diido dhibi kuma sugna ama safu lawal buu leeyay safka hore miyaa fa yumnacuuna waa loo diidaya walaa yajuusu ikhraaju sabiyin balaqa sabcan min almasjid ilmo toddoba sano soo gaadhay masaajidka yimi tukanaya aadaabtii ilaalinaya in masaajidka loo diida ma banaana waqad amarahu rasuulu lahi sal allahu aleh wasalam masaajidka in loo diida ma banaana buu ihi isagoo nebigu faray inuu tukado soo ma marka culimmadu masaladaas sidaas ayay ku jamciyeen sidaas ayay ku jamciyeen halkan waxaa xadiiska ku sugan oo kale raxmaddu rasuulku sala allahu calayh wasalam u naxariisan jiray ee hablaha iyo shafaqadiisii ayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan inaanay ceeb ahayn in qofka awlaadiisa intuu cuniqiisa saaro iyo qoortiisa uu masaajidada la yimaado uu suuqa la maro wax ceeb inaanay ku sugnayn iyo wax dhibi aanay ku sugnayn walow hablaba ha ahaadaani nebigu qaaditaanku inantaa yar soo qaaday wakhtigaa uu la yimi isagoo iyo karaamada uu karaameeyey culimmaduna waxay ku tusinaysaa uu nebigu maaragtay burinayay sheekadii qurayshi ay ku dhaqantay ee dadka ay ku dhaqi jirtay ee ahayd in hablaa la yeeso waadix ama la sharaysto ama la sharaysto habluna waa khayrun wa baraka ya cid kasta qofka ilaahay uu awlaad siiyona ilaahay khayr iyo barako ayuu siiyey masale nugtaa baan ku khatimaya halkan nuqtadaas waxay tahay imaamu shawkani ayaa raximah llah salaad buu tujiyey niman dabadeedna waa yaman dabadeedna cumaamadii uu madaxa ku sita ka dhacday deedna wuu soo qaatay intuu foorsaduu soo qaatay salaaddii markii laga baxay ayuu ninkula kacay markaasuu yidhi ma adigoo salaad ku jira oo ilaahay yidhi waqumuu lilaahi qaanitiin ilaahay idinkoo aamusan oo maaragtay aan tax- aan maaragtay dhaqdhaqaaq iyo ciyaar iyo maaragtay aan waxaa samaynaynin isu taaga iyadoo sidaa la yidhi ayaad sa- cumad dhulka ka soo qaatay salaadaadii way burto imaam shawkani caalim faqiihiya buu ahaa nin muxadisa buu ahaa markaasuu wuxuu ku yidhi kelmad cajiiba la xamlu umaama athqalu min xamli lcimaama uu ku yidhi laxamlu umaama athqalu min xamli lcimaama umaamo soo qaadideedii ayaa ka culays badnayd cumaamadan soo qaatay buuri dee ninaan xadiiskan garanaynin miyuu fahmaya warkaa kelmad kooban buu ugu jawaabay kelmado cajiibaa laga sheegay imaam shukani oo saasoo kalea laxamlu umaama umaamo qaadideeda waa umaama bintu abilcaas nebigu soo qaadidu umaamo soo qaadayu marna dhigayay marna soo qaadayey Ee, marna markuu rukuucana uu dhigayay markuu rukuuc iyo sujuudda ka kacana uu qaadayey ayaa afqalu ninyow ka culus min xamli lcimaama cimaamadan dhulka ka qaatay buu guuri labada kaba culus ishkaal bay leedahay yani wuxuu tilmaamayaa taasiba hadday banaanaatay limaslaxati salaa tanna way u banaantay salaada maslaxadeedii hadday u banaan maxaa la ilaalinaya khushuucdii qofkii muslimka ah ilmaha yar hadduu dhulka dhigo wuu ku qaylinaya qaaq dabeedna salaaddii baa ka qasmaysa si khushuucdiisii salaaddiisu u ilaaliyo ilmihii intuu qaado isla taagaya oo uu wax weeyaan salaaddii la tukanaya marka culimadu waxay dhahaan camalku hadduu camal min limaslaxati salaa yahay waa bannaan yahay waa bannaan yahay ayib imaam shawkani kelmad kalaa laga sheegay nin baa wuxuu ku yidhi bukhaari maad noo sharaxdid hada min baabi alfawaa'id bukhaari maad noo sharaxdid markaasuu wuxuu ihi laa hijrata bacda alfatxi laa hijrata bacda alfatxi waa xadiis nebi lakiin isagu macno kale uga jeeda wuxuu leeyahay bukhaari waxaa sharaxay xaafid ibnu xajar la yidhaahdo waxaanu ku sharaxay kitaab la yidhaha fatxu lbaari sharxu- fii sharxi saxiixi lbukhaari fatxu اlbaari fii sharci saxiix اlbukhaari markaasuu wuxuu leeyahay shawkani laa hijrata bacda alfatxi fatxu lbaari dabadiin lama hijroodo sharax fatxulbaari ka dambeeyo bukhaari la helaya ma jirto ya nukadkii culamada kamid yani ahlulcilmiga marka ay jiritaankii ku dhex jireen xadiiskii nebiga iyo sharcigii waxay keentay in xataa kaftankoodii uu maxay noqdo inuu xataa kaftankoodii uu noqdo wax sharciya subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu